munaasabadan oo haytay tolonku aransadaaye sidii reedlanka dhisa lahaya boondooyinka gobolka geda iyo weyba laka goboday degmada baardheer ee gobolka geda weybana munaasabada deegbeyse ee diirasah ilaa iyo saddex boqol kun oo dolarka mareykanka ee dahabshiil gruub iyo ka wareejiday guddiga dhismo boondooyinka iyo uun ku taragalay ku qeybqaadowga ridan dhisowka boondooyinka gobolka geda xaflad si heer sare lahan agaasime iyo weybaa ku qeyb galena maamulka degmada odayaalka dhaqanka waxgaradka culamo bilaan dhalinyaro ganacsata iyo qaybo shardume bulshada weybana ha ku qaybgalyaalka munaasabadiyo haayan ahaano markaas iyo dahabshiil group un kuma hadnagaayeen sida markaas iyon ku qayb gaadati baahiyaadka ku jaray dhismooyinka boondooyinka gobolka goreyn gudoomiyaha maamulka degmada baardheer ee gobolka gedaya ku hadalay sida markaas gohanaadowka boondooyinka iyo un saameeyeen bulshada gobolka iyo deegaanada hoosgoyow waxaa laisugu yimid daaq ay wareejinaysa shirkadda dahabshiil oo ay ugu tala gashay dhibaatadii soo gaartay reer baardheera gaar ahaan ka soo gaartay buundadii weyneed oo halbowlaha u ahayd baardheera ayaa deeq mug iyo miisaan leh insha allahu tacaala ayagaa noo sheegi doona noo sharaxi doona iyay reer baardheera ugu talagaleen oo ay maanta ku wareejinayaan farxad ayay noo tahay marka inaan arrintaas ayada ah ka soo qayb galna boqolkiiba boqol waxaan ugu mahad celinaynaa shirkadda dahabshiil sida sharafta leh mugga iyo miisaanka leh ay uga jawaabtay codsiyadii loo dhiibtay ayna ugu deeqday wax macno leh oo la dhihi kara ka macno leh ay geli karaan waxaa kaloon u mahad celinaynaa cid kasta oo hawshaan ka qayb qaadatay hadday yihiin dadka halkan jooga iyo hadday yihiin dad kale oo maqanba magaaladan waxaa weye meesha ugu muhiimsan isha dhaqaale oo koowaad oo magaaladan ay leedahay oo halbowlaha u ah waa buundadaas runtii isbeddel weyn baa ku dhacay magaaladan intay buundada ka go'need qof kasta oo joogay waa wuu dareemi karaa waxaan codsanaynaa marka cid kasta oo barnaamijkaas gacan ka geysan karta sida hadda dahabshiil ay gacan oga geysatay oo kale inay noo garab istaagta oy gacan oga geystaan oo maanta wix ay la baxaan waxaa weye wax berri ay ku munaafacaadi doonaan oo intifaacsan doonaan dadka reebaar dheerana waxtar u noqon doona u hari doona aad iyo aad baan u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u mahad celinaynaa shirkadda dahabshiil oo deeqdan mugga iyo miisaan kale maanta dahabshiil shirkana insha allahu tacaala waa noo furan yahay fursadda waxaan siinayaa dadka dambe oo ka hadli doona wassalamu alaikum raxmatullahi dhanka kale waxaana ku mid ahay maamulka dahabshiil group iyo odayaalka qaybta ku haya munaasabada iyo dhansho sheegeen in marwalba iyo diyaaragayiin sidii reedlanka dhisa lahay boondooyinka gobolka geda oo qaarsho in muddee walhangmarna taas oo ku jira burbur ciidan baahsan
ilaahay maadun suu wanaati alxamdulilaah dahabshiil ciidan mahadsanta ammaan ku dhantay dahabshiil waayo waxalwaayo fara badan oon ku codsanayaa jire sidaadii sheegtay iyo walay hatideedii kulley dhegin sidaaseen walbadan qobatay haddana kaalinta koowada gallay degmada baardheere buundada gohonta baardheer shareediya maku gohon waa deegaanka baardheer baayo gedo dhibaatooyinka lafdhabarka degmada baardheer waay haddii haddaa ku danqati codsigoona injeedini si dhaqsenahan ku jawaabti dahabshay weylena mahadsanta kor halaalaasonku weel markuuna deegaanka degmada baardheer odayaasheenu ku turjumaana dahabshiil weylena hambalyo inay dadka dhex gasho marta haddaa furii noqoteen wixii kale isha ganacsigiina hormarisaa laftan annaga aad baan soo dhaweynaynaa waa waxyaalaha aan dareemayna wey sida isha bangiyoo kale isgaasiintoo kale hadda qadkoo kale wax badan baa isha yaa loo baahan yahay mar haddii madaxdii dahabshiil group ay fadhido inaan marka fariinta gaadhsiino aad baan umaadsan maxaa kaloo u mahadnaqayaa xariiryaha koowaad oo maaragtay maamulka dahabshiil oo bulshada u dhexeeyo iyo iyo shirkadda u dhexeeyo si ay maaragtay arrintaas uga jawaabeen oo u dardargeliyeen oo maaragtay u waxeeyeen ayagana aad bay aad baan ugu mahadcelinaynaa aad baan dahabshiil ilaahay maalkeeda ha barakeeyo runtii waxaa weeye waa waxaan leeyahay muxuu aha waa shirkadda keliya ah oo ogsoon kana warqabta waxaa weeye gobolka iyo degmada labadaba waa mahadsan yihiin waxaan filahayaa hal sana iyo muxuu ahaa bilo iyo buundada go-an tahay dadkii isku sawirahayey oo meel walbaba taagnaa oo haddaan wax qabanaynaa leh qof bini aadanoo soo dhaqaaya male sida fiican oo inoogu soo degdegtay soomaalida waxay tidhaahdaa walaalkaa dabka hadduu ku dhaca dambaskaa lagu dhacaa bulshada iyo maamulka gobolka geda iyo weliba wadanaa dadaalayo isku kaaladaayaan dhisowka buundooyinka gobolka geda